in ka badan sagaashan xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa golaha baarlamaanka maanta hor keenay mooshin ka dhanna xukuumadda ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon oo ay ku eedeeyeen xil gudasho la-aan iyo inaanay haynin qorshayaal waxqabad oo ay wasaaradaha dowladdu ku howlgalaan taasoo keentay inay xildhibaanadani ku baaqaan in xukuumadda kalsoonida lagala noqdo sahre ciidla nuur ayaa qadka telefoonkae magaalada muqdisho kula xiriirtay xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mida mudanayaasha garwadeenka ka ah mooshinkan waxaanay ugu horreyn weydiisay ujeeddada mooshinkan iyo xilliga ay si rasmi ah usoo bandhigayaan eedeymahooda
moshinku waxa uu ku saabsan yahay in xukuumadda haddegta oo xilkeeda gudan inaanay dariiqii loo idmaday xukuumaddu marin una soconin intaa weeye markaa kuusoo koobo mooshinkana waafaqsan nidaamka dastuuriga dalka u yaala xeer hoosaadka iyo shuruucda dalka waad og tahay waxa ka dhacay dalka khatarta uu dalku ku jiro iyo khatarta uu kusii socdo taasoo ay u arkeen inaan lagu eegin karin waa tay marka xildhibaanada ilaa iyo hadda taageersan mooshinkaasi waa imise tiradiinu
ma rabo inaan nambarka halka ka sheego laakiin waxaan kuu sheegayaa sida guddoonkuba uu maanta baarlamaanka hortiisa ka caddeeyey tirada horta xukuumadda mooshin ka keeni karta waa ilaa konton iyo shan xildhibaan ay meeshi mooshin gudbin karta laba jibaar ayuu ka badan yahay tiradii gudbin lahayd inta hadda magacyada gudbisay mooshinka laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo xildhibaanadu waa iska warqabaan boqol kiiba sagaashanna waxaan inay taageersan yihiin ama aan maaragtay rajayneynaa aanan rabnaa haddii alla yidhaahdo kolley marka mooshinka si fiican loo guda galo ayaa la arki doonaa waatay marka kalsooni intee leeg baad ka qabtaan golahu inuu mooshinkiinaasi ansixiyo amaad heshaan codaqlabiyada run ahaantii de haddaanan wax badan ka fikerin oo aanaan wax badan eegin xildhibaanada iyo dad aanaan anaga gudaha iyaga iswareysanin oo aanaan marka horeba ka baaraantegin maanan keeneen waxaan markaa aaminsan nahay kuna kalsoon nahay inuu heli doono aqlabiyad aada u sareysa mooshinkan waad og tahay magaalada caasimada ee muqdisho maanta dhexdeeda inaan la mari karin dariiqyadu xiran yihiin waad og tahay gobolada dhibaatada ka jirta waad la socotaa waxyaabihii ka dhacay gudaha dalka gudashiisa wax aan dawlad nidaam dawliga weligeed lagu arag inay ka dhaceen oo dad soomaaliyeed oo muwaadiniina oo lasoo eedeeyey oo lasoo qabtay oo xabsi ku jira xabsiyadii laga waayay oo iyagoo la dilay oo banaanka daatan la arkay bacdarada ka jirta guud ahaan gudaha dalka gobolada iyo degmooyinka iyo meel walba waad og tahay wasaarada shaqeynaya inaanay jirin completely marka waxaas ma aha wax lagu eegan karayo xildhibaanada damiirkooduna uma saamaxayo inay ku eegtaan waxaas inay dalka maaragtay mas-uuliyadiisa waa tay marka mooshinkiina haddaad caddaysaan ma mooshin xilka xayuubina oo xukuumadda abaa ma ra-iisul wasaaraha uu ku socdaa si gaara mise wuxuu ku socdaa dhammaan golaha wasiirada ee dalka ka jira bal haddaad si toosa u cadayso saara mooshinkani waxa weeye kalsooni kala noqosho xukuumadda kalsooni kala noqoshona waxa weeye in xilka laga qaado wasiirka koowaad iyo xukuumaddiisaba oo markaas madaxweynuhu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub taas weeye ujeedada rasmiga ah ee moshinku xildhibaan cabdirashiid xidig sidaad ka warhayso muddo labiyo labaatan sanadooda soomaaliya dagaalo iyo barakac iyo dhibaataa ka jirtay dowladdan intii ay jirtay inkastoo wakhtigeeduba iska kooban yahay rajo badan baa dadka soomaalida usoo noqonaysa adeegyo badan oo aan hore uga jiri jirin ayaa maanta ka jira mayaane waxaasoo dhan idiin muuqan maxay tahay howlgabka iyo xilgudasho la-aanta intaa leega idinka muuqata ee keentay inaad xilka kala noqotaan amaba aad kalsoonida kala noqotaan xukuumadda saare waxa weeye waxa banaanka in laga shaqeeyo oo run ahaantii wadamada caalamka waa u mahad celinaynaa kalsoonida iyo dhiirigelinta iyo waxyaabaha ay dawladda maaragtay la garab taagan yihiin laakiin waxaasi haddaan guduhu haddaanay shaqaynaynin oo dalka gudihiisa laga shaqaynaynin waxaasi khasaaray ku dambaynayaan kaa inaan la beerdaraynin oo gudihiina uu functional noqdo xukuumad shaqaynaysa in ay gudaha ka jirto haddii aan taa laga samaynina caalamku waxa uu ka shaqaynayaa xoma tarayso waa tay laakiin miyaan la odhan karin xukuumaddu weli wakti bay u baahan tahay haddii imika durbe dowladdan cusub aada mijaha xaabisaan so wax kasii dara mooyaane ama wax kasoo reynayaa jira meesha saara dawladdu waxay ku shaqaysaa barnaamij iyo inay soo gudbiso istaraatiijiyad baarlamaanku wuxuu uqaysan yahay guddiyo guddi weliba wasaaraduhu ku asaasaysan yahay wax qorsha ah oo ay soo gudbiyeen haba mixon ma jirto dhinaca kalena ma jirto wax istaraatiijiyada oo la fahmi karayo wixii hore hadda ka shaqeeyeen wax barnaamij oo ku samaysnaa ma jirin iminkana wax barnaamij oo ay gacanta ku hayaan oo la fahmi karaya ma jirto waa tay marka amniga waad sheegtay maxaa kale kamida waxyaabaha aad farta ku fiiqaysaan ee sahayan karaa ama galaafan karaa xukuumadoo dhan inaad kala noqotaan kalsoonida waa badan yihiin mar raba hadda aniga inaan halkan aan miidiyaha aan ka tadino beritaba mooshinka waa la qaybin doonaa baarlamaanka waa loo qaybin doonaa laakiin qodobka muhiimka ah wax badan baad igu celcelisay haddii aan ku taabto waxa weeye wasiirka koowaad oo ra-iisul wasaare ah asaga waxay mas-uul ka yihiin amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo hawlaha dalka ka socda o dhan iyagaa mas-uulka ah mana hayaan xilkaas iminka oo xilkaas hadda kama muuqda inay iyagu ku shaqaynayaan marka shaksigu hadduuna waajibkiisa gudanayninna waa inuu meesha ka baxa inuu ku jira maaha marka waxaad leedahay ra-iisul wasaaraha ayaan xilkii loo igmaday qabanayn so sidaa maaha hadalkaagu kumadan gaadana ra-isul wasaaraha gaar inaan uga hadlo ma rabo laakiin ra-isul wasaaruhu waa kaabagalaadka golaha wasiirada marka eedu way taabanaysaa laakiin ma rabo anigu hadda inaan isaga si shaksiya aan uga hadlo xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig ugu dambayntii idinka xildhibaana ahaan laftirkiina inta ay dowladdu jirtayba waa jirteen weli waxyaabo badan oo dhinacyada shuruucda qabyo ka ah oo loogu talagalay markaad fadhiyadiina samaysaan inaad qabataan ilaa hadda waxba kamaydaan qaban sharciyo lagu dhaqmi karo maydaan soo saarin idinka ayaa idinla xisaabtamaya xildhibaan annaga waxaana la xisaabtamaya shacabka soomaaliyeed dhinaca kalena shuruucda waxa aan hadda ka hadlayna ee aan tabayna taa aad nagu eedeynaysa annaga wey shuruucdu waxaa la rabaa inay ka timaado golaha xukuumadda baarlamaanka usoo gudbiso baarlamaanku markaa ka doodo oo ay waxqabtaan oo ay ansixiyaan ama wax ka bedelaan ama wax ku daraan marka barnaamijka hadda la sugayay wuxuu ahaa in xukuumaddu intaas oo barnaamij oo la sugayey oo iminka aanan halkan ka tirinaynin ay soo gudbiso ay baarlamaanka soo hordhigto waxaba yaraate ee shuruuca ay keentay iyo waxay soo gudbiseena ma jirto saddex indisa sharciyeed bay soo gudbiyeen saddexduna wax baysay leeyihin ilan ma saxiixina kaasi waxau ahaa xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mida mudanayaal garwadeenka ah mooshin ka dhana xukuumadda oo maanta la horgeeya baarlamaanka soomaaliya